barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhegaysanaysaan idaacadda duurnimo oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska africa iyo barta internetka oo v o a somali com
wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobarna waa toddobo sanadka laba kun toddoba iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobadaan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkani ku soo qaadan doono ka qaybgalka dhallinyarada ee soo noleynta dhaqanka soomaalida
anigu waxaan qaabilsanahay waxaan soo bandhigaa dhaantada kala duwan ee soomaalida u ciyaarto waxaan kaga soo qayb gala dhaantada iyo ciyaaro kala duwan oo aad u fara badan qofka dhallinyarada ahi mar kasta oo uu wax dhaqan barto garaadkiisu wuu kordhaa waa wax la ogaaday taas aniga ahaanna waxaan maanta soo bandhigahayey oo uga qaybgelahayay wiilka soomaalida ee dhaqanka sheekooyin soomaaliga sheekooyinkii waagi hore halxiraalayaasha sida ciyaarihii la wada ciyaari jiro oo ay ka mid yihiin kumikumi iyo iyo guunguun iyo
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid a
heesaasi barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan xubinta ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnayn balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka iyo khubaro kale oo caalami ah ayaa isku raacay in ay u badan tahay in kuuriyada waqooyi ay maalmaha nagu soo fool leh tijaabin doonto gantaalkeedii ugu dambeeyey ee ah kuwa ridada dheer tobanka bisha oktoobar ayaa waxaa lagu wadaa in dalka kuuriyada waqooyi laga xuso sanad guuradii laba iyo toddobaatanaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi sidoo kale sagaalka bisha oktoobar ayaa ku beegan markii ugu horreysay ee ay kuuriyada waqooyi tijaabisay gantaalada ridada dheer sanadkii laba kun iyo sagaal
dowladaha ruushka iyo sacuudiga ayaa khamiistii kala seexiday heshiis dhinaca hubka oo ay moscow uga iimanayso gantaalada nidaamka difaaca cirka xukuumadda riyaad arrintani waxay imaanaysaa xilli maraykanka iyo sacuudiga dhowaan sidoo kale ay kala seexideen heshiis dhinaca hubka oo ku kacaya shan iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka xildhiirayaasha bariga dhexena waxay rumaysan yihiin heshiiskaasi dowladaha ruushka iyo sacuudigu inuu saameyn ku yeelan karayo mandiqada bariga dhexe
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaanu ku soo qaadan doonaa magaalada nairobi waxaa ka furmay toddobaadka bandhigga dhaqanka soomaalida si gaar ah barnaamijka bandhigga toddobaadka dhaqanka soomaalida waxaa uga qaybgelaya dhallinyaro kala duwan kuwaas oo ka qayb qaadanaya arrimaha dhaqanka qaar ka mid a dhalinyaradan waxa ay soo bandhigayaan ciyaarihii hidaha ee dhaqanka soomaalida halka qaarkoodna ay soo bandhigayaan sheekooyinka sheeka xariirka ee dhaqanka soomaalida iyo kuwo kale oo wax ka baranaya barnaamijkan dhaqanka inta uu ka socdo xarunta tiyaatarka ee dalkani kenya ee magaalada nairobi waxaa igala qaybgelaya akhyaar kala duwan marka hore kusoo dhowaada barnaamijka madasha
khadar maxamuud adiga iyo dhegaystayaasha v o eda waan idin salaamayaa salaan kadib magacaygu waa maxamed xasan ciro waa asaasayaasha iyo dadka hormuudka ka ah xaruntan dhaqanka ee awjaamac cumar ciise ee magaalada nairobi ku taalla sidoo kale dadka soo qabanqaabiyey bandhigan dhaqanka toddobaadka bandhiga dhaqanka ee soomaalida muhiimadda barnaamijkani uu leeyahay waxa weeye kow horta waxaa jira xaalado badan oo bulshada soomaalida dhexdeeda isaga qarsoon oo ay adag tahay si lagu soo bandhigo barnaamijku wuxuu marka madal u yahay isu imaatin dadka soomaalida ahi isu imaatin inuu yahay oo ay ku qabsan karaan iyagu dantooda afarta maalmood waxaa socdaa doodo kala duwan doodahaasi dhammaantood waxay saamaynayaan dadka soomaalida noloshooda hadday siyaasad ahaan lahayd hadday dhaqaale ahaan lahayd deegaan hadday ahaan lahayd nabadgelyo hadday ahaan lahayd arrimaha kale ee tahriibka iyo la xiriira ee hadda lagu aafeeyey hadday ahaan lahayd marka intaaba marka waxaa barbar socota in la keeno agab dhaqameedyo kala duwan oo ay adag tahay dhallinyarada wax ku baratay nairobi oo kale xitaa xitaa dhallinyarada kelimaa dad waaweyn oo waxaad arkaysaa aan kuleh ma weli maanan arag wax saana marka yacni agab dhaqameedkan waxaa muhiimaddiisu tahay dadkan in la baro soomaalida ah iyo dadkan soomaalida ahaynba hal abuurku wuxuu yahay yacni dad bulshada soomaalidu muddo- muddo soo noolaa bay ahaayeen dad hal abuur leh bay ahaayeen siday geedkii u samaynayeen geedkay jarayaan siday u naqshadaynayaan quruxdiisa oo wax iyagu markaa doonayaan ay uga dhiganayaan marka waxay muujinaysaa dhaqanka soomaalida wuxuu muujinayaa in dadkii ku noolaa ee soomaalida ahaa iyagu ay ahaayeen kuwa wax hogaaminaya oo wax walba say yihiin uga uga faa'iidaysanaya ee uusan ahayn mi- een, kuwo iyaga ay dabeecaddu hogaaminayso marba sidai ay wax noqdaan raacaya waaya maxmed waan kuusoo laaban doonaa waxaan siinayaa dhallinyarada kale ee barnaamijka madasha igala qaybgelaya marka hore magacaaga bismi llahi raxmaan raxiim magacayga waa shaafic nuur axmed een, aad baan ugu farxsan horta maanta inaan kasoo qayb galo xarunta usbuuca bandhiga dhaqanka soomaalida lagu soo bandhigayo nairobi Een, aad baan horta ugu farxsanahay waxaan u mahad celinaya kasoo qayb- qey- qayb- waxa aan dhehe een, dadka soo qaban qaabiyey oo runtii aan dhihi karo waa ay ku- waa ay aad bay ugu ma- aan ugu mahad celinaynaa waxaan aragnay dhaqanka iyo wanaagiisa uu leeyahay iyo soomaalida oo dhaqan wanaagsan leh runtii aad baan ugu farxsanahay waayahay ee, waxaa dabcan sida iga kaaga muuqata aad ku labisan tahay dharkii hidaha ee dhaqanka soomaalida Ee, dhallinyarada halkan kusoo bandhigaysa barnaamijyada dhaqanka ee wax ka baranaysan waa ka mid tahay adigu qaybtee ayaad qaabilsan tahay Een, anigu waxaan qaabilsanahay een, waxaan soo bandhigaa dhaantada kala duwan ee soomaalida u ciyaarto Een, waxaan kaga soo qayb gala dhaantada iyo ciyaaro kala duwan oo aad u fara badan tiimkeena dhammaantood waxaan qaabilsanaha ciyaaro aad u fara badan Een, waxaa ka mid a dhaantada waxaa ka mid a gaaleyso ciyaar la dhaho waxaa ka mid a een, kumikumi iyo ciyaaro aad u fara badan qaybtaas ayaan qaabilsanahay runtii waana qayb aad u muhiimsan bulshada soomaalida markaad eegtid oo ay tahay muhiimaddu in markaasi lasoo qaato runtii waana maalin farxad leh noo tahay haddaan nahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Nai- nairobi waddanka Waay.
kenya waaya waan kugu soo noqon doonaa magacaaga saaxiib magacayga waxaa ladhaha axmed kaafi cali oo ku magac dheer ak waxaan ka tirsanahay koox tocal youth group ladhaho oo ka dhisan xaafadda islii magaalada nairobi Een, aad waxaan ugu mahad celinaya groupkii oo cali oo soo qaban qaabiyey barnaamijkan naguna soo casuumay Een, aniga ahaanna waxaan maanta soo bandhigahayay oo uga qaybgelahayay wiilka soomaaliga ee dhaqanka Een, sheekooyin soomaaliga sheekooyinkii waagi hore hal xiraalayaasha sida ciyaarihii la wada ciyaari jiro oo ay ka mid yihiin kumikumi iyo iyo guunguun iyo waxyaa ciyaarahaas aan uga qaybgelahayay Een, waa ciyaarta oo gu- gu- een, gugun een, haddaan ka hormaro kumikumiga waa ciyaar waxaa loo ciyaaraa afar iyo afar Een, afar wiil baa fadhiisanaysa afar wiil kor bay istaagayaan Een, indhaha laga qabanaya qof baa madaxa laga garaacaya yaa yaa xalay la dilay camal waa ciyaartaas sidoo kale waxaan soo bandhigay ciyaarta sayliciga oo aan ku soo bandhigayna meesha Ee, waxaan ii muuqanaya dhalinyaro badan oo hadda ku labisan dharkii hidaha ee dhaqanka halkan kusoo bandhigaya ciyaarihii hidaha ee dhaqanka Ee, maxaad dareemaysaan idinkoo dhallinyaradii soomaalida oo dhaqankii soo bandhigaya halkan kusoo- Een, aad baan uga faraxsanahay annaka ahaan waxaana halkaan uga mahad celinayaa macallimiinkii juhdiga nagu geliyay inayna baraan dhaqanka Een, afartan beri ay maanta soconaysana aad baan uga faa'iidaysanay waxaa ka mid a waxyaalaha aan meeshan ka faa'iidnay inaan agab badan oo soomaali waagi hore isticmaali jirtay in meesha lagu soo bandhigay waxyaalo badan aan aqoon aan horeyna aan u arki jirin in maanta lasoo bandhigay aan ku baranay maanta meesha oo ah agabyagii waagi hore soomaalidu ay isticmaali jirtay barnaamijkan oo kale ee, muxuu faa'iido ah oo dhallinyarada soomaalida uu u leeyahay barnaamijkani faa'iido weyn buu dhallinyarada u leeyahay ilaa dhowr dhinac ayuu faa'iido uga leeyahay kow een, horta dhallinyaradu marka leeyahay dhaqanku ay ku liitaan iyaga kama iman taasi laakiin bulshada ay ku dhex nool yihiin hadday waalid tahay iyo hadday bulshada inteeda kaleba tahay ayay ka timi waayo dhallinyarada wixii lagu shubo ama la baro ayaa ay ayay aqoonteeda helaan marka iyaga waxba laguma eedayn karo laakiin dhallinyarada keliya waxaa loo- waxaa iyaga eh, xil ka saaran yahay say dadaalka u bixinayaan inay dadaal ugu bixiyaan inay bartaan wuxuu wuxuu yahay marka yani fursadiibu marka toddobaadkani siinaya dhallinyarada ay waxaas ku baran lahaayeen hadda si aad ujeedo dhallinyarada imaanayso o dhan waa dhallinyaradii een, jaamacadda nairobi university oo kale iyo jaamacadan kale kemu iyo ee hadda inala wada deriska ah waa dhallinyaradii soomaalida dhiganaysay waxa hadda aad ujeedaa ee ee agabdhaqameedkaas ku wareegaya ee qof ee wax walba ku weydiinaya waxa loo isticmaalo marka iyo- yani iyagu marka waxaad moodaa aqoon ka maqan oo sal u ahayd dhaqankoodii hore inay raadinayaan mid baanan kugu daraya qofka dhallinyarada ahi mar kasta oo uu wax dhaqan barto garaadkiisu wuu kordhaa waa wax la ogaaday taas hadduu rabo dhaqaalaha inuu wax ka barto oo uu dhinaca dhaqa- dhaqanka ee dhaqaalaha ah bulshada soomaalidu dhaqan dhaqaalay leedahay hab ay soo jireen oo ay nolosheeda ku tiirsan tahay oo dhaqaalaheeda lafdhabar u ah yani say u noolayd say u xanaanaynayeen say dhaqaalaha u soo bixinayeen k- kartidii shaqadii waxii u baahnaa yani qofka hadduu taa derso waa jaamacad waa buug dhan Een, hadduu rabto inuu taariikhda barto taariikhi sooyaalku baranaya hadduu rabo inuu juquraafi barto ama ama deegaankoo kale dhirta dhulka soomaalida ka baxda maxay nacfi leedahay maxaysan u lahayn maxay i- ge- ge- dhirtu no- say u kala eh, baxbaxdo yani wax- wuxuu baranayaa marka waa aqoon dhan oo ballaadhan dhaqanku oo- oo dadkuna ay u baahan yihiin waayo waxaa la- waxaa la ogaaday haddaad rabto inaad hogaamiye noqoto waxyaabaha ugu horeeya ee hogaannimadaada bilaya dhaqanka kowka mar kasta oo hoga- qofka hogaamiyaha uu dhaqanka ka badiyo qof kale oo hogaamiye ah qofkaasi waa la hubaa inuu ka wanaagsan yahay qofka kale Eh, shaafici waxaad sheegtay in dhaantooyinka aad ku soo bandhigtay halkan dhaantooyinka maxay u kala baxaan qaybo qaybo ma leeyihiin haddii aad noo sii faahfaahiso Een, sidaa ogtahay dhaantada iyo wax walba oo dhaqan ku saabsan waxay leeyihiin ilaa iyo dhowr qaabood dhaantada waxaa loo ciyaaraa ilaa iyo dhowr qaybood Een, waxaa ka mid a een, yacni qaybaha iyo astaanteeda ay ka mid tahay waxaa jabiskeeda oo waxaa ka mid a jabiskeedii waxaa ka mid a qoorta ama luqunta oo markaas loo baahanta in laga dheelo waxaa ka mid a lugtii oo ayadana barasho gooni u baahan iyo waxyaalo kale badan oo fara badan oo aad u badan marka dhaantada way qaybo badan tahay qaybaheeda waa ay ka badan way qaybo badan yihiin marka saas darteed ayay tahay in dhaantada iyo dhaqanka soomaalida si fiican loo xoojiyo islamarkaasna soomaalidu badankooda ay gartaan maadaama ay yihiin waxaan dhaqankeenii marka dhallinyarada cusub iyo dhammaan dadka hadda soo koraya iyo kuwa aan aqoonin iyo kuwa lagu xantaba inaan dhaqanka wax ka aqoonin waxaan jeclaan lahayn inay nagula soo biiraan xarumaha dhaqanka lagu barto sida ay kamid tahay awjaamac iyo xarumo badan oo xaafadda ka dhisan marka taas ayaa ugu wacan dhaantadana way qaybo badan tahay goormaa soo bilowda shaafici hawshan dhaqanka iyo dhaantada ciyaaraha wallaahi horta een, dhaqanka mar horaan soo bilaabay een, haddan muddo hadda laga joogo saddex sano ayaa horta dhaantada waa jeclaa ilaa waagan yaraa dhaqanka soomaalida o dhan aan jeclaa een, qaabka soomaalida iyo xoolo dhaqatada ay tahay iyo xo- aqal hooriga iyo dhaqankooda inta badan waxaan ahay qof jecel inuu mar un barto inkastoo aanan fursad weyn aanan u helin inaan muddo waqti geliyo laakiin hadda muddo hadda laga joogo laba sano ayaan bilaabay hawshan markaas ayaan ge- jeclaystay inaan dhaantada iyo wax ku soo bandhigo iyo dhaqamada kala duwan oo soomaalida aan wax ka garto marka waaya saaxib magacaaga abtiftaax ayaa iftaax dhallinyarada halkan ka qaybgalaya ka mid tahay dhallinyarada haa maanta ayaa meeshan habdhaqameed oo dhaqankeenna aan meesha u imaanay dhaantooyin ciyaaro aan muusig lahayn ciyaaro kaleoo aan la- laga ciyaaraya astaan oo aan muusig lahayn oo muusig la-aan ah ciyaaro badan aan runtii meeshan ku ciyaarnay waxaana ku ma- ki kale aan ku dhiirigelinaya dhallinyarada aan soomaalida oo hadda ka dhigmatay ka dhigatay dhaqankooda oo dhaqankooda ka lumay inay dhaqankooda horta usoo noqdaan hip hop dha iyo ciyaarahan kale oo la ciyaarayo dhaqankeenna maahan ciyaaro badan ayaa horta runteeda ki kale oo hadda soomaali aan leenahay dhaqan ahaan haddaan u qabno waxaa ka mid ah saarka waxaa ka mid ah diisooga waxaa ka mid ah dhaantada waxyaalo badan aan u leenahay ki kale dhaqan so waxaan jeclaysan lahaa arrin- dhallinyaradana aan ku dhiirigelin lahaa inay bartaan xarumaha ka kala duwan iftiin iyo tawakal inay soo gaaraan xarumahaas aniga hataa runtii uma aqa- dhaqan saaid uma aqaanin Eh, waayo aniga waxaan iska ahay waa eh, dadka bulshada kan degan isliya iska ahaa weligay soomaali waxaan ka arkay unkii kale dhowley iyo baadiyo hal mar intuu online aan gaaray soo dhaqamo badan ani dhaqan runtii intii meel lii wada gali gacan qabtay lama dhihin dhaqankaada waa kan ay baro soo waxaan ka arkay xaruntan tawakal aan youtube-ka ka arkay waan ka daawaday wax badan oo biyo ii lahaatay waan jeclaastay waan soo gaaray runtii ayakana way i soo dhoweeyeen hadda dhaqamo badan inaan sii barto waaya qaybaha sida aadka kuu soo jiitay ee, dhaqamada dhaqanka soomaalida halkan lagu soo bandhigayo maxaa ka mid ah maxamida ugu weyn horta dhaqanimada oo kii kale saaid ii soo jiidatay waxay tahay dhaantada marka laga keenay ciyaarada kale oo aan muusig lahayn oo ay xareero ku gelinayaan runtii oo aad shaxuur dareemayso kii kale shaxuurtaada aad u kacayso markay ciyaarayso ciyaaraha muusiga aan lahayn axmed oo isna sheeke sheeke xiriirka dhaqanka soomaalida soo bandhigayey ee, axmed ee, yaa idinkala soo qaybgalay ma jiraan waalidiin carruurtooda keenay oo halkan ciyaarihii ee, aan dhahe ee, sheekooyinkii sheeke xiriirkii soomaalida u jeediseen ha waa jiraan een, car- dhallinyaro badan oo aad u fara badan baa ka faa'iidaysta oo maanta iskuullada laga soo fasaxay meesha la keenay oo aniga besna ma soo jeedina dad badan baa sheekada soo jeedinayay sidoo kale dadka waaweynna waa loo soo jeedinayay waa la xasuusinayay horey way u yaqaaneen laakiin waxay u tahay xasu- een, xasuusin oo waa waa u soo wada jeedinay sidoo kale halxeryaalayaalna meesha waa ka soo jeedina Een, waxaa ka mid a ciyaartaas markii laga soo tago ciyaartan guuguunka markii laga soo tago waxaan dheelinay midaan la dhaho een, oo afar wiil iyo- afar afar afar wiil iyo afar wiila loo ciyaara indhaha la iska qabanahaya kadib waa- qof baa la soo wareegsanaya sanqantaada adoo soo maqlayn ah, madaxa ka taabanaysaa kadib indhaha la furaya waxaa leeyahay halay yaa la dilay xalay qofkii waxaa la dilay xilli anaa la idilay marka qofkii waxaa leeyahay yaa ku dilay xalay qofkii ta- een, ku taabtay hadduu sheego een, gruubkiisa kalaa soo fariisanahaya laakiin hadduu sheegi waayo way ku ceshanayaan meeshooda waaya maxamed eh, ma jiraan dad kale oo ajanabi ah oo dhaqamo kale eh, dhaqamo kale wata oo idinkala soo qaybgalay munaasabadan haa een, s- toddobaadkan dhaqanka ee sanadkan wuxuu uga duwanaa kuwii hore halku-dhagiisu wuxuu ahaa een, wada shaqayn ama wada jir yani bulshooyin kala duwan ama fikir kala duwan ah inay wada jiri karaan marka i- i- community kale ama bulsho kale oo kenya inugula nool masalan kukuyadoo kale ayaa qayb ka midii timi qayb baynan siinay inay dhaqankooda kusoo bandhigtaan iyagu waa beereley aad bay nooga duwan yihiin waxaa igu cajiibahaan ku arkay Eh, bocorkii baan ku arkay oo qoryaho ay sameeyeen oo bocorkii oo rasmiya aada moodeysa yacni eh, qofku eh, agabka ay keeneen oo dhan waa waa geedo geeday ka samaysan yihiin laakiin waa wax un dhinaca beeraha weliba een, beeralaydan een, dhulka qaboobaha ku noole ee, bataataha iyo beerata la xiriira weeye xitaa beeralaydeenii oo kale een, markaan dha- qalabkoodii dhaqa- agabkoodii dhaqanka arko aad bay uga duwan yihiin yani marka yani laakiin dhaqamadani markay saas kala duwanaansho u yeeshaan oo meel la isugu keeno anigu wax badan baan ka korsaday maanta intaan joogay wax badan baan weydiinayay kan maxaa loo isticmaalaa kan maxaa loo isticmaalaa sharaxaad badan bay siinayeen asalkiisu yani annagana saasoo kale ayay wax badan nooga kororsanayaan Yani marka een, eh, waan rajaynaynaa beriyo kalena inay dad kale yimaadaan oo afarta cashaba qolyo kala duwan baa imaan doona oo dhaqamadooda een, keensan doona marka idinka xarunta dhaqanka ee jaamac haddaad tihiin sidee ugu dhiirigelisaan dhallinyarada inay dhaqankooda bartaan oo dhaqankii ay xoog badan ka he- ka ka helaan Een, anigu waxaan aaminsanahay ka xarun ahaan haddaan nahay dhaqanka oo la xoojiyaa dhaqankii waa diintii waa afkii waa noloshii Eh, dadku dhaqanka mogta meel kale ka fahmaan yani saddex tiiroo muhiima ayaa ayaa ka mid a dhaqanka marka haddii qofku ahaanshihiisa uu muujiyo iyo habnololeedkiisa iyo waxa uu caqiidaysan yahay iyo waxa noloshiisu tahay wuxuu ka baxayaa waxyaabo jahwareer ku ridaya matalan waxyaaba jahwareer ka baxaya ku ridaya matalan een- een, waxbaan ku weydiinayaa dadkani yani soomaalida ah marka la faalaynayo wakhtiyadeenni aynu noolayn dad howlkara bay ahaayeen oo shaqo adag wakhti badan shaqeeya weliba iyo dur- isagoo gaajaysan oo haraadsan buu shaqaynayaa wakhti dheer laakiin had maanta maantadan waxaa laynagu eedaynayaa inaynu mashaqaystayaal nahay Totally. marka waa wax aad dhaqan ahaan inoo dhibaysa in bulsho dhan lagu eedeeyo inay in, ah, xerayo laysaga oodnaado oo wax la bixiyo ama qaxootinimo dan la bado oo iyadoo u- dadkii ay shaqaysan karaan ah, ama xitaa qofkii shaqo la siiyaa uusan saacaddii shaqada la siiyey uusan wakhtigeedii imaanayn Eh, marka yani dhaqamada noocaasi waxa keliya looga hortegi karaa waa qofkan in dhaqankiisa la baro waayo dhaqankeennu waa waa waa qof shaqo adag qabanaya waa qof firfircoon waa qof dadaalaya waa qof aakhiro iyo adduun iyo iyo nolol oo dhanba raadinaya intaasuu dhaqankuna leeyahay gabagabadii maxaa kusoo gabagabaynaysaa aragtidaada runtii aad iyo aad ayaan horta maanta ugu faraxsanahay xaruntan maanta aan soo gaaray oo dhaqamada lagu keenayo shucuurteyna maanta aaday u kacsan tahay ma soo koobi karo soo waxaa hadda aan ku leeyahay aan u dirayaa kii kale beehwaanid amase aan ku dhiirigelinaa dhallinyarada aan hadda dhaqan dhaqankooda wax ka garanayn inay soo gaaraan guruubyada ka mid ah tawakal iftiin guruubyo badanaa jira runtii sida aad u barata dhaqankaaga ciyaaro aan muusig lahayn hip hop iyo horaan sidaan igu sheegay dhaqankeenna ma ahan ciyaaraha la ciyaarayo waa ciyaaro dhaqamo gaala aan ka keensannay soo inay soo gaaraan xarumahaas kalmid ah gabagabadii horta waxaan kusoo gabagabenaa cid walbana u sheegaa soomaalida iyo dhammaan dadkana soomaalida ah in dhalinyarada iyo qof walba oo markaa soomaaliya waxaan jeclaa lahaa aan ku gabagaben lahaa barnaamijkan maanta in uu dhaqanka meel kaga soo baxo uu dhaqankiisa nooleeyo uu la ballaariyo xarumaha dhaqanka sida xarunta awjaamaca oo la helaa kuwo kaleeto oo saaciideeya iyo sidoo kaleeto in xarunta awjaamaca la keeno qalab walba oo markaas u sahli kara dadka- dadkeena dhalinteena inay bartaan dhaqanka waayahay gabagabadii gabangabadii waxaan kusoo gabangabeynayaa dhalinyar- een, dhalinyarada soomaaliyeed baaqa aan diraya oo ah inay dhaqankooda aysan ka tegin meel walba ay joogaan aysan ku xirnaadaan Een, waxyaalihii maanta ay meeshan ka faa'iideena eh, inay qaataan oo isku dayaan inay macal- macluumaad dheera sii suubiyaan si ay wax badan uga faa'idaan buwaagta lasoo bandhiga akhristaan alabkii adabkii lasoo bandhigay ay sidoo kale bartaan waayahay maxmed gabagabadii Een, anigu waxaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed ay dhegaysanaysa hadday dhallinyaro ahaan lahayd iyo hadday dadweynba ahaan lahaayeen in qofka waxaa bedela sida uusan ugu hal adkayn noloshiisa habdhaqan nolosha habdhaqan markaan ku leeyahay waa qofku ahaanshihiisa adigu a- adigu waxbaad tahay meel baad ka timi midda kalena waxay tahay aan ugu darayaa haddaad rabto inaad adduunkan wax macnaa kusoo kordhiso waa inaad wax ka ogaataa habnololeedkaagii iyo aasaaskaagu wuxuu yahay si ay u korto maskaxdaada qaybta wax curin karta waayo tusaale yar baan kuu soo qaadayaa waxaa la ogaaday ilmaha ilmaba ilmaha uu afkiisa hooye ka badiyo inuu ka hal abuur fiican yahay yacni waa qiyaaso la sameeyey bas qof markuu afkiisa hooye ku fiican yahay waxbuu curin karaa baa la yidhaahdaa S- maansuu samayn karaa maansadaa uu samaynaya maskaxdiisa way korinaysaa waxbuu abuuri karaa habdhaqan kaluu samayn karaa waxbuu farsamo buu samayn karaa laakiin afafka kaluu si wacan u baran karaa Mar- taas waxay marka ka turjumaysaa qof walba ahaanshihiisa iyo aasaaskiisa dhaqan hadduu si wacan u derso in maskax ahaan uu kobcayo hal abuurkiisana uu badanayo adduunkana uu wax ku soo kordhinayo waad mahadsantihin guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan midka noo xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
khadar maxamuud xareed ayuu kaastiyaha dhegaystayaal markaana ciyaarihii kusoo dhowaada maxamuud mascade iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa si wada jirayna la socodsiinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waxaa xalay dhacay kulamo kale oo xiise leh oo ka tirsan isreebreebka kubadda cagta ee loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka dambe lagu qaban doono dalka ruushka ciyaaraha intooda badani xalay waxay ka dhaceen qaaradda yurub iyadoo habeen horena xulalka kubadda cagta ee qaaradda latin america ay kulamo xiise leh ciyaareen wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascade oo isha ku hayay ayaan kala sheekaysan doonaa ee mascade bal noo soo qabo ee ciyaarihii xalay dhacay ee qaaradda yurub
aad baad u mahadsan tahay ee kulamo adag ayaa xalay laiskugu hor yimid ee gruupka d waxaa isku dardaray wadamada georgia iyo wels hal iyo eber wels ayaa ku badiyey austria waxa ay guul lama filaana ee ka qaadatay xulka qaranka ee serbiya uu gruupka hogaaminayay ee saddex iyo laba ayaa lagaga badiyey iceland waxay ka badisay eh, aan idhaahday ireland waxay ka badisay moldova oo laba iyo bar ayay kaga badisay gruupka g talyaaniga iyo macedonia oo ciyaaray hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen lichtenshon israel ayaa hal iyo bar kaga badisay spainna ee waddanka albaniya iyo saddex iyo bar ku garaacday gruupka i croatia iyo finland hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen ukraine waxa ay ka badisay kosovo oo laba iyo bar ayay kaga badisay turkigana gurigooda ayaa lagaga badiyey oo iceland ayaa saddex iyo bar ku qabatay ee dhinaca kale waddankan maraykanka oo koobka uu ku tartamo ee konkafka loo yaqaanay waqooyiga amerikana banama iyo maraykanka uu ciyaaray afar iyo bar maraykanka ayaa ku badiyey waayahay ee mascadda waxaan filayaa in ciyaaraha xiisahooda ay yaalaan dhinaca latin america oo la isku dhegan yahay oo aanan weli la kala bixin inkastoo ee isbuuca soo socda ee maaragtay ay kala caddaan doonaan bal ka waran xa- ee, argentiin weli xaalka ayaa ku xun aad iyo aad xulka qaranka argentina kaalinta shanaad ayuu fadhiyey kahor kulankii uu xalay la yeeshay aan idhahday habeen hore ee xulka qaranka ee ee peru wareeja ayay ku kala tageen taasi oo keentay in ay ee, hoos kaga soo dhacdo maadaama jili ay badisay uu ka soo kormartay Ee, halkan waxaa isku haysta kooxaha jili argentina ee, colombia peru Ee, waxaa xusid mudan in uruguay iyada lafteedu labaatan iyo siddeed dhibcood leedahay laakiin toban gool ayay leedahay marka way adag tahay in toban gool koox dhalin karta ay jirto oo markaasi koob booska kala wareegi karaysa Ee, marka haddaynu ka hadalno ee arrintan ah ee maxaan ku idhaahdaa ee xulkan qaranka ee ee argentina dhibka ugu badan argentina haysta wuxuu yahay nurow ee ciyaaryahanadii dunida ugu wanaagsanaa iyagoo haysta ayaa haddana laga badinaya Ee, laakiin waxaa sanadkan looga cabsi qabaa inay soo bixi waayaan waxaa ugu wacan sababtu waxay tahay ee kaalinta lixaad bay ku jirtaa oo xataa ciyaaraha isreereebka ma gelayso ee haddii kooxahanu dhammaantood ay badiyaan waxaa suuro gelaysa inaanay sidaa kusoo bixin laakiin waxaa xusid mudan in wadamada peru iyo colombia oo iyagu hal dhibic kala sarreeya ay kulmayaan oo weliba guriga peru lagu kulmayo halkaasi haddii labadooda mid badiso argentinana ay soo badiso waxaa suuro gelaysa in argentina markaa kaalintii shanaad ama kaalintii lixaad ay mid cariirsato iyo halkaas soo gasho Ee, waxaa iyana xusid mudan in jile ay brazil la ciyaarayso oo brazil gurigeeda ku dheelayso haddii marka brazil ay jile ka badiso waxaa iyana suurageli karaysa in jile halkii la rafilayay aysan tegin oo baraguay oo iyadoo gurigeeda venezuela kula ciyaarayso oo dad fara badan ay humaysan yihiin inay venezuela ka badinayso iyadu markaasi fursad heli karaysa maadaama ay leedahay afar iyo labaatan dhibcood inay toddoba iyo labaatan dhibcood ku tegi karto oo sidaa jile iyo colombia ee uga sara mari karto marka waxaa suuragala in baraguay argentina iyo peru ay soo bixi karaan waxaa suuragala the other way around dhinaca kale marka loo dhigo in argentina ayba soo bixi wayso maadaama ecuador ay gurigeeda kula ciyaarayso in ayadan laga barin karo marka waa arrin aad u calowsan oo cid meeshaa ka soo bixi karta ilaahay haddaan la saadaalin waa garta marka eh, chile colombia peru argentine paraguay mid kastaba raja ayuu leeyahay koox walbaa rajo ay leedahay rajooyinku waa isku xirxan yihiin laakiin eh, colombia iyo peru kulanka ay ciyaarayaan ayaa waxa uu fursad siinayaa wadamada kale qaarkood waayo labadoodu eh, waxay ku kala jiraan hadda kaalinta afaraad iyo kaalinta shanaad haddii marka cid laga bad oo labada ka hoosaysa midkood uu badiyo argentina iyo baraguay waxaa dhacaysa in booskaasi qoladaasi laga buuxsado haddii jili brazil ay ka badisa iyan waxaa suuro gelaysa in jili booskeedana haddii argentina iyo qolooyinkan ay badiyaan iyaguna halkaasi usoo gudbaan laakiin kulanka la yaab kale oo dhibcihiisu isku xiran yahay natiijadii ka timaadana ay saamayn samaynayso waxa weeyaan kulanka peru iyo colombia dhex maraya oo kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad ku jira haddii midkood laga badiyo marka waxaa suuro galaysa inuu midkaasi waayo fursad haddii labada ku hosaysa ay badiyaan aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud masacade wariyaheena minnesota oo ila falanqaynayay ciyaarihii ugu dambeeyey ee isreebreebka koobka adduunka dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari xubinta cayaaraha intaas haddaanu ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan heesta diiley codod badan baad ku maqasheen laakiin waxaa midan ku luuqeynaya fanaanka dalnuurshe
heestaasi gunaanida ayuu ahayd barnaamijkii madasha dhallinyarada ee duurkan idinkaga imaanaya v o a waa anigoo jamaal axmed cismaan cashe ibraahim aadan iyo bashiir abdikarow isku duuban idinkaga tegayna sidaas maqal dambe xiise leh nabadgelyo
Dile ya,
socda